xildhibaanadaadii ummadaadii deegaankaagii oo diyaar u ah inay si farxad iyo kalgacal ku jiro ay muddadii aad safarka gaaban ku maqnayd mudana guddoomiye jawigu waa jawi degan sida aad ka dareemi karto dadkuna waa dad u heelan inay danahooda iyo aayahooda ay qabsadaan mudana guddoomiye waxaan jeclahay in aan kugu soo dhoweeyo farxadda iyo raraynta ka muuqata ummadda maamulka koonfur galbeed ama deegaanka koonfur galbeed aan idhaahdo xildhibaanada wasiirada oo si kalgacaltooyla kugu soo dhoweynayso mudana guddoomiye falitafadal hadalladaadii qiimaha lahaa inaad noo soo jeediso ayaan kaa codsanaynaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dowlad goboleed koonfur galbeed xildhibaanada baarlamaanka wasiirada dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan bahda saxaafadda waxaan idinku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa ku mahadsantihiin aad iyo aad aan idinkaga mahadinaya soo dhoweynta qiimaha i qaayaha lahayd ee sidaad sharafta leh eead iigu soo dhoweyseen magaalada baydhabo oo runtii muddo haddii ninna si u fiiriyo nin kalena si u fiiriyo macnaha waa qofna ay la tahay inaan muddo dheer ka maqnaa qofna ay la noqonayso inaan muddo gaaban inaan ka maqnaa marka kolley muddo waxay ahaataba ama ha dheer hataa ma gaabnaato muddaan ka maqnaa magaalada waxyaabihi aan oga tg aan oga maqnaana waxay isugu jireen socdaal shaqooyin iyo fasax yaroo gaaban oo marka maadaama baarlamaanka fadhigii saddexaad uu noo soo gebagaboobay aan aan fasax yaroo gaaban aan aan aan qaatay oo reerihii inaan kusoo booqdo runtii markaa halkaan ka tegaayo baydhabo markaan ka baxay waxaa jiray kulan muhiima oo sina aana looga baaqsan karin oo saddex maalmood magaalada muqdisho aan uga qaybgelayna annaga iyo dhammaan guddoonnada kala duwan ee baarlamaanada dowlad goboleedyada kale iyo guddoonka baarlamaanka dowladda federaalkaba marka kulankaas saddexda maalmood markaan dhamaystaan sii gudbay oo waddamada yurub waddan ka mid aan sii gaaray halkaasoo inta muddadii yareeda aan joogana ay igu suurto gashay inaan hay-ado kala duwan inaan la kulmo oo khusuusa aan kala hadlo marka waxyaabo marka ku saabsan horumarinta ee bulshada reer koonfur galbeed marka insha allah alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxyaabo badan oo wanaaga waxa waaye waan kala soo kulannay ballanqaadyadana waa jiraan waxyaabo aan ka wada shaqayn doonno oo haddaba aan ogahay inay diyaar yihiin ayaan la soo noqday insha allah dadka ay qusayso hay-adaha ay qusaysay wasaaradaha ay qusayn doonto ama ama qaybaha kala duwanee bulshada rayidka ay qusayn doontona insha allah ayay gooni gooni aan ula fadhiisan doonaa oo anaa markaa insha allah barnaamijyadaas iyo hay-adahaas aan soo arkay ku xiri doono mar labaad mar saddexaad waa idinkaga mahadinaya marka soo dhoweyntaan soo dhoweysa insha allah hadda waxaa nugu soo fool leh furitaankii kalfadhigii afraad ee baarlamaanka dowlad goboleed koonfur galbeed oo muddo usbuuciyah hadeertaan uu nooga dhiman yahay xilligii fasaxa ahaa oo baarlamaanka uu galay marka insha allah wixii beri ka dambeeyaba waxaan guda geli doonaa waxawaaye diyaar garoogeyna xafiiska guddoonka sidoo sababtoo inaan sii diyaar garowno oo ajandayaashii iyo barnaamijyadii jadwal howleedkii baarlamaanka inaan sii dejino sidoo kale guddiyada naftirkooda baarlamaanka saad la socotaan guddi hoosaadyuu leeyahy guddi hoosaad walba qaabilsan howl gaara marka insha allah guddiyada naftirkooda inaan shax inaan isla sameyno waxa ka go-an inay rabaan in ay ka shaqeeyaan marka inaan jadwadada isla sameyno marka wixii beri ka dambeeyba insha allah howlehayna caadiga baarlamaanka ayaan ayaan gudageli doonaa kalfadhigana xilli uu farmi doono insha allah markaan is aragno guddiga joogtada ee baarlamaanka insha allah ayaan jadwalkaasaan sheegi doona marka waa ku mahadsantihin soo dhoweyntiina runtii waana ka cudur daaranahay soo daahitaankii aan soo daahnay diyaaraddii aan nala soo daahday marka waa dareemaya saxaafadda idaacaddii aan lasoo waraysigaas iga qaaday ayaad ahayd oo runtii wixii aan ka qabnay aan aan hore u sheegnay warqaddaas inay tahay warqad been abuura baarlamaanku markii uu kala tegayay halkan markaan ka tegaynay wax walba waxay noogu qoran yihiin jadwal jadwal howleedkayni halkan aanu ka iclaaminay xilliga uu xirmi doono kalfadhiga maalinkaas toddobiyo tobanka bisha iyo xilliga dib laisugu soo laaban doono marka xildhibaanadu marka ay kala tegaayeenba waxay ku kal waxaan ku kala tagnay iyadoo la og yahay xilliga jadwal shaqeedku bilaabeen teeda kale ilaa iyo hadda baarlamankeena tan iyo intii udubada loo aasay saddex iyo saddexdii bishii january sanadkii laba kun lix iyo tobankii oo hadeertaan uu laba sano jirsaday waxaan u malaynayaa saddex kal fadhina aanu yeelanay ilaa iyo dhowr iyo soddon fadhina baarlamaankeena uu yeeshay marka saxaafadda waxaan idin weydiinaya hal warqad oo guddoonka baarlamaanka oo dhowr iyo soddonkaa kulan oo aan baarlamaanka isugu yeerayn warqad aan baarlamaan isugu yeera oo saxaafadaad aragteen miyaa jiro marka baarlamaanka markuu isu yeeraayo markuu imaanayo waxaa jirta janalo gaara annaga aan aanu ku xiriirno aanu xildhibaanada aan ku wargelino marka warqaddaas warqad badan abuuray ahayd qaabkii loo sameynaa qaabkii loo samey ciddii samaysana xitaa waa xataa wa waad iska garan kartaa ciyaalka yara markay fiiraan xitaa waxa waa qof professional waxa uu soo sameeyey ma aha marka warqaddaasi totally waxaa warqad guddoonka iska daaya macnaha xafiis ka mida xafiisyada baarlamanka dowlad goboleed ka soo baxday ma ahan waa warqad been abuur waaye in sha allahu tacaala waana waana arrinteedana waa ka tashan doonaa waana waana waana raadgeli doonaa insha allah cid allaale ciddii ay ku caddaatay been abuurka intaas la eg in xafiiskayga magacayga lagu samey insha allah wixii sharcigu qabaa aan insha allah aan aan kala bixi doono hadduu ilahay ka ra